Dhalinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka ganacsada iibinta data internetka iyaga oo ka iibsada shirkadaha bixiya adeega internetka. Adeegyada internetka ay iibiyaan dhalinyaradan ayaa waxaa ka mid ah Somtel, Hormuud iyo Somnet Data iyaga oo faa'iido ka helo. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka ganacsata data internetka ayaa raadiyo Berola uga waramay sida ay u shaqeystaan iyo faa'iidada ay ka helaan.
bismiillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin marka koowaad anigoo ah abshar cabdulaahi qando kana mid ah dhalinyarada degan degmada beledweyne kana kuna shaqaysto eh, daatada internetka ee shirkadaha ka dhisan degmada beledweyne ay bixiso sida hormuud samtel iyo samnet Eh, haddii wax yar warbixin aan ka bixiyo sidaan daatadaasni dhalinyaro ahaan ugu faa'iidnay iyo sida bulshada ugu qabanno mar koowaad waxaan ka bilowday eh, shirkadda samtel ayaa kasoo furtay daatada internetka taasoo la yidhahdo resel Eh, shirkadda waxaa u tuureysaa labaatan iyo shan doolar waxay kusoo tuureysaa labaatan iyo sagaal doolar meeshaas marka waxaa faa'iida kaaga jirto qofka shi- internetka iibinaya afar doolar oo free ah ama bilaash ah Eh, dadka markay kusoo wacaano waxay ku dhahaan nus doolar iyo soo tuur nus doolar oo samtel uu kusoo tuura idaab ama nus doolar evc plus uu kusoo tuura nus doolar internet aa u tuuraysaa nus doolarka internetka marka laba nuuc waayo waa mid free ah oo afar iyo labaad saac qofkaasi free u aan ka dhacaynin unlimited ah iyo mid daata la yidhaahdo xad mbiyaal waayo isagana qofka marka u xirto waa internetkaasi ka- ma ka dhammaanayo waa uu kaydsan yahay hadduu furana waa isticmaala marka mbigaasi oo xadidka aan lahayn laga yaaba inuu laba beri haysto laga yaaba hal beri bar inuu haysto laga yaaba hal saac inuu ku dhammaato noocaasaa u gadnaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed Ee, waxaan ka mid ahaa dhalinyarada iibso internetka Ee, waxaan kasoo iibsadaa ee, internetka daatooyinka noocyadiisa kala duwan sida shirkadda humuud somtel iyo somnet Ee, waxaan iibiyaa ee, nus doolar oo kale ayaan qof u diraya wuxuu isticmaalayaa daata ahaan afar iyo labaatan saac hal doolar oo kale markaan u diro wuxuu isticmaalayaa oo daata ah Ee, faa'iidada ugu jirtana waxay tahay maadaama dhalinyaro ahay ee, waxay ii tahay shaqo abuur iyo inaan ka maarmo waddanka inaan u dhufo Bulshada ka iibsata dhalinyaradan data internetka ayaa bogaadiyay.
bismillaah magacii waa macalimo waxaan ka mid ahay macaamiisha dhalinyarada iibisa daata internetka ayaan bogaadinayaa Ee, dhalinyarada iibisa daata internetka ama bedesho ee, waxay bulshada u hayaan howl mataqaanaa adag dhiirigelin ayay u tahay mataqaanaa ka iibsado oo ka bedesha Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo wax bartay kuwaasi oo la yimid hal abuur ganacsi si ay u helaan nolol maalmeedka qoyskooda.